munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada adduunka ayaa si weyn looga xusay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ururada dhallinyarada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay khudbado dhiirigelin ah aragti isdhaafsi iyo abaalmarino la guddoonsiinayey guuleystayaashii tartamada isboortiga ee qeybta ka ahaa toddobaadka dhallinyarada mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo marti sharaf kale oo madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay dadaalka ay wasaaradda ay ku taageerayso dhallinyarada gaar ahaan tartamada ciyaaraha ee quruxda badan ee lagu xusay toddobaadka dhallinyarada siday u taabagelinaysa horumarinta dhallinyarada waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno horumarka dhallinyarada maadaama yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay dhallinyarada u dhabanuglaadaan wada shaqaynta dowladnimada wanaagga iyo horumarka in dhallinyarada ay noqdaan kuwo ka shaqeeya horumarka in ay noqdaan dhallinyarada kuwo isku xiran saas darteed waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno horumarka iyo wanaagga
horumarka la hiigsanaayo waxqabadkii la qabtay waxaa jooga wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha aniga waxaan rabaa marka hore inaan hambalyo u diro dhammaan dhallinyarada adduunka meel kastoo ay joogaan dhallinyarada soomaaliyeed iyo weliba dhallinyarada dowladda hirshabeelle oo aan guddoomiyaha u ahay waxaan ugu hambalyaynayaa munaasabadda laba-iyo tobanka agoosto maalinta dhallinyarada adduunka dhallinyarada dowladda hirshabeelle oo ku sugan labaatan degmo ka badan maanta waxay wajahayaan duruufo kala duwan haba ugu badnaadaan duruufaha amniga oo ay wajahayaan waxaa jira duruufo shaqo la'aan waxaa jira duruufo kale oo aad u badan oo aqoon la'aan ay ka mid tahay caafimaadka oo ku yaroo aana gaarin adeegyada asaasiga oo aysan haysan runtiina aad iyo aad ayaan arrintaas uga murugaysanahay waxaana rajaynayaa mustaqbalka dhow in arrintaas laga gudbo
guud ahaan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed caalamka daafaha dunida meel walbay kala joogaan hambalyo sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo gaar ah u diro kooxda kubadda cagta s y l ee ku guulaysatay tartankii muddada labaiyo tobanka biyaa loo socday waxaan leeyahay hambalyo guusha haddaas aad gaarteen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed caynte ayaa soo xiray munaasabadda isagoo sharaxay guulihii wasaaraddu ay gaartay sanadkan kuna bogaadiyey dhallinyarada hirshabeelle doorkooda dowlad dhiska wasaaraddu toddobada bil sideedii bilood ee hadda ugu dambaysay waxay aad u waday mashruuc qurux badan oo la yidhaahdo yuart kaasoo xoojinaya dowrka dhallinyarada ee nabadhiska intii aan tababarkaas aan ku jirnay ama mashruuca siddeedda bilood aan ku jirnay ilaa kun iyo dhowr boqol oo qof aad taraynin qaadatay wax sahlan maaha marka kun iyo dhowr boqol oo qof ku dhowaad aad tababar qaadatay ka faa'iidaystay qaarkoodna shahaado ay helaan oo kuwii hadda maalinta ugu dambaysa oo kale ujeedka guud ee laga leeyahayna waxaa waaye dhallinyaradu inay maxaa la yidhaahdaa qayb weyn ku lahaadaan nabaddiska waxaan rabnaa inaan soo saarno dhallinyaro caasimadda ah oo nabadoonno ah ayagoo weliba da'dii dhallinyarada ku jiro aynan cero ka soo bixina waxaan rabnaa in nabadoon hebel la dhahay rabnaa duaaleyd munaasabadda ayaa ugu dambeyn abaalmarino iyo shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey guulaystayaasha tartamada ciyaaraha iyo idaacadda isnaay oo shahaado sharaf lagu abaalmariyey hannaanka ay uga qayb qaadatay tebinta ciyaaraha ka socday garoonka shangole ee magaalada jowhar